bismillaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban madaxweynaha maamulka galmudug ayaa sheegay inuu dhowaan furmi doono wejigii labaad ee shirka wadatashiga oo ay ka qaybgeli doonaan madaxda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa saxiixday siyaasadda tallaalka qaranka maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ee maamulada degmooyinka oo yeeshay kulan looga hadlayay xal u helidda saameynta uu yeeshay roobkii muqdisho ka da-ay sacuudiga oo ganaax ku riday dalka dadka jebiya shuruudaha loo asteeyey xajka ee sanadkan
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
warkii oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka galmudug oo sheegay inuu dhowaan uu furmi doono wejigii labaad ee shirka wadatashiga oo ay ka qaybgeli doonaan madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka cabdiqaadir cali axmed ayaa inoo sii ambaqaadi doona warkan
madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor oo xalay soo xiray shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka oo maalmahan shir uga socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa uga mahad celiyay dhammaan bulshada dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee galmudug soo dhoweynta iyo sida ay ugu heelan yihiin in wax walba lagu dhammeeyo wadahadal iyo wadatashi madaxweyne qoorqoor ayaa sidoo kale u mahad celiyey madaxda dowlad goboleedyada ajibitaanka iyo shirka wadahadalka oo shirkaasi looga hadlay aayaha dadka iyo dalka soomaaliyeed
waxaa noo soo gabagaboobay shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka isugu yimaadeen si aad og tihiin ama la socotaan noogu soo gabagaboobay jawi ka turjumaya xaaladaha dalka ka jira iyo howlaha na hor yaalla iyo sida ay tahay in loo wajaho tawfiiq iyo tala kusoo dhammaaday wuxuuna noogu xirmay ugu dambayn kayskiisii koowaad taladaas iyo arrinta aad aragteen iyo sida loo tilmaamay xalka iyo xaaladda hadda jirta ay siday u wasoco karaan
madaxweyne qoorqoor ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhowaan uu furmi doono wejigii labaad ee shirka wadatashiga oo ay ku soo beeri doonaan madaxda qaranka si dalka loo gaarsiiyo horumar iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho shacabka soomaaliyeed dan u ah
waxaa noo furmi doona wejigii labaad oo ay ka soo qaybgeli doonaan sidaan rajaynayno madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo rajaynayna maalmaha soo socda inuu noo furmo insha allah kaasna waxaan rajaynaynaa shirkaa isaga ah sidii quruxda badnayd sharafta badnayd loo sugu afgartay kii hadda dhammaaday inuu kaasina noogu dhammaado nooguna qabsoomo reer galmudug soo dhoweyntiinna iyo martigelintiinna iyo ka qayb qaadashada talada halkan taalla ee loo fadhiya caasimadda galmudug ee dhuusamareeb sidiinni u sii haya sidiinni u sii wada waan hubaa inaad xiise u qabtaan waan hubaa inaad diyaar u tihiin soo dhaweyntuna waa sideedii madaxdii noo noo imaanaysa madaxdii qaranka ah iyo waftiyada kale la socdaba insha allah waxaan leenahay iyagana waxaan sugaynaa inaan soo dhaweyno waxaan sugaynaa inaan sidaas iyo si kasta qurux badan ba u soo dhaweyno insha allah
koo iyo tobanka bishan ayuu shirka wadatashiga ee madaxda dowlad goboleedyada dalka ka furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaana gogasha madashaan wadahadalka dhigay madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor
wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa saxiixday siyaasadda tallaalka qaranka cabdikariin aadan xuseen ayaa noo sii faahfaahin doona mahadsaned cabdulaahi muxidiin wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawsiye abikar nuur ayaa waxa ay saxiixday siyaasadda tallaalka qaranka taasi oo ay hagi doonto dhammaanba howlaha la xidhiira tallaalkaasi siyaasaddan tallaalka qaranka ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa horumarinta iyo bixinta adeegyada tallaalka ee la xidhiira ee la siinayo carruurta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan tallaalku waxa uu muhiim u yahay dalkeenna maadaama ay ku badan yihiin cudurrada faafa ee laga hortegi karo haddii la helo tallaaladii ku habboonaa ayay tiri waanu ka faa'iidaysanaynaa ayay tiri marfawsiye abikar nuur cabdulaahi
maamulka gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka ayaa yeeshay kulan looga hadlaya xal u helidda saameynta uu geystay roobabkii muqdisho ka dacay nuur siciid tahliil ayaa inoo sii ambaqaadi doona
gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma camar diketi ayaa kulan deg deg ah la qaatay maamulada degmooyinka ee uu sida gaarka u saameeyey roobkii da-ay iyagoo gudoomiyaashii ay la kulmeen ku amray in ay dardargeliyaan gurmadka loo sameynayo bulshada ay saameeyeen roobkii magaalada muqdisho ka da-ay saacadihii lasoo dhaafay qeybta howlaha guud ee dowladda hoose xamar ayaa sidoo kale wadooyinka caasimada ka waday howlo biyaha iyo carada looga qaadayay wadooyinka magaalada si ay u fududaato isku socodka gaadiidka iyo bulshada waxaa sidoo kale biyaha laga qaadayay waraha lagu keediyo daadadka roobka mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale howlo kormeera ku sameeyey degmooyinka muqdisho si ay ugu kuurgalaan saameynta uu geystay roobka iyo dadaalada socda ee lagu horumarinaya nolosha qoysaska danta yar iyo sidoo kale dib u hagaajinta caasimadda gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cabdiraxikiin dhagajoon ayaa ka warbixiyey kulankii ay yeesheen maamulada degmooyinka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamul gobolka
waxaan ku sugannahay xarunta degmada hodan waxaa jiray kormeer toddobiyo tobanka degmo lagu maraayay oo kusoo ilaaday xaruntan madaxda faahfaahintiisa kala bixi doonta annaga ujeedooyinka ugu muhiimsan oo laisku imaadana waxay ahayd dhibaatooyinkii roobka oo geystay sidii xal waara looga gaari lahay arrintaa roobabka marar badanay soo laalaabatay cabashadii aan madaxda u gudbinana waa midaan hadda u wada joogno waxaan rajaynaynaa in wax badan laga qaba doono biyaha laamiyada iyo waraha iyo meelaha ay fadhiyaan iyo wadooyinka burburiyey dhammaan waa laga wada siman yahay gobolka banaadir toddobiy tobankiisa degmo
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir basma camar diketi ayaa ka hadashay dadaalada socda uu maamul gobolka banaadir ku xoojinaya horumarinta caasimadda iyo gurmadka
raxmadda alle uu keenana iyo kheyrka allana ee cid ka laabanaysa ma lahan waa inaan ku xamdinaa ku shukrinaa bulshada intiisa kalena iyo ganacsatada iyo cid walba oo ilaahay wax u dhiibayna dadka masaakiinta ah oo u baahan in la gacan qabto ama la samata bixiyo cid wal kastoo muwaadan soomaaliyeed inuu u gargaaro dadkaasiiti annaga tan maamul ahaan gobol banaadir ahaan kaalinteeni inaan gudano oon bulshadii ku nooleed magaaladaaniiti inaan ka hor tagno intuusan roobka imaanin ka hor sidaad arkaysaan howlaha guud howlo badan ayay hayaan bulaacadihii ayaa laga shaqaynaa warihii ayaa laga shaqaynaa wadooyinkii biyaha fariista ayaa laga shaqaynaa maamulka gobolka banaadir shaqooyinkii loogu talagalay gurmadka ahaa waaxda gurmadkan ay u taagan yihiin har iyo habeen ayaan wadnaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir injineer cumar cali cabdi ayaa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay garwaystaaga qoysaska danta yar ee ku nool magaalada muqdisho iyo sidoo kale dib u soo celinta bilicda caasimadda
dad waxgaaray ma jiraan inta hadda aan heyno laakiin guryo burburayaa jiro oo laga soo saaray dadkooda sidoo kale waxaa jira laamiyo burburay iyo wadooyin insha allahu tacaala waxaan hadda u joogno iyo shirka maanta aan u fadhinaa wuxuu yahay in sida lagu soo dhisi lahaa dib u dactur loogu soo sameyn lahaa inaan ka shaqeyno inaan annaga isku tashanno sidoo kale waxaad arkaysaan kormeerkeena ku saabsanaa biyaha meelaha ay fadhiyaan ee waraha hadda waxaa ku jira booyado oo aad arkaysaan in maaragtay biyaha ay dhuuqayaan sidoo kale warta number afar kilomitr for iyo siigaale iyo hilaac oo kusoo fatahday ceelqalowna insha allahu tacaala saacadaha soo socdaan ka shaqey doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo sida ugu dhaqsiyaha badanlah ayaan ku gaari doonaa meel kasta oo xiran hadduu ilaahay raalli ka noqdo inta tabarteena ah nuur siciid taaliid warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
ku dhowaad ee afartan bukaan oo kasoo bogsaday cudurka covid sagaal iyo toban sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka warbixinteedii ugu dambeysay muuse cisemaan abtow ayaa inoo haya
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawsiye abiikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee covid-19 ku sheegtay inay fayrasku korona ay ka bogsadeen soddon iyo toddoba qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa ku dhowaad kun saddex boqol afartan iyo saddex qof marwa fawsiye abiikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaangeliyey saddex iyo toban xaaladood oo cusub oo covid-19 ah oo kala jooga somalilan sagaal puntland saddex iyo gobolka banaadir oo hal qof ah taas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa saddex kun toddobaatan iyo laba qof bukaanada cusub ee toban ka mid ah waa rag saddexna waa dumar labaatan iyo afarkii saac ee ugu dambeysay ma jirin bukaan u geeriyooday covid nneteen waxaana tirada guud dadka u dhintay cudurka ay gaaraysaa sagaashan iyo saddex qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saamaynta uu bulshada ku yeelanayo
soomaalida ku nool dalka maraykanka oo madaxda soomaaliyeed ka codsaday in dib loogu noqon karo wax kasta oo horumarinaya geedi socodka dowladnimada hadda ka jirta lagana shaqeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed qaar ka mid a jaaliyadda ku nool dalkaasi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa soo jeediyey in madaxda dalka ay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo weliba dadka soomaaliyeed
magacayga xaawo faarax aadan baa lay dhahaa fariintaan ku darsanayaa waxay tahay annaga haddaan nahay haweenka soomaaliyeed haddaan nahay haddaan nahay mataqaana oo jooga qurbaha hadday dalkii joogto hadday dibad joogto hadday meel walbay joogto hooyo soomaaliyeed codkeedaan ku hadlayaa waxaan rabnaa inay soomaali israacdo oy midowdo shirkana waxaan rabnaa wax annaga noo noo wanaagsan oo soomaali fyuujarkeeda u wanaagsan oo aayaha soomaaliyeed u wanaagsan oo midnimo ah oo soomaalinimo ah oo islaamnimo ah oo jacayl ah inuu ka soo baxaan rajaynaynaa marka si kastaba ahaatee waxaa guul ah oo guusha koowaad ay tahay in dad soomaaliyeed iyagu shireen oo danahoodu ka hadleen oo aan dad ajinabiya dhexdhexaadinayn horta waa guul dadka soomaaliyeed u soo hoyatay guusha labaad oo soo hoyatay waxaa weeye aragtida waa lagu kala duwanaan karaa markii aragtida lagu kala duwanaan karana waxaa imaanaya agri iyo disagri marka in laysku raaco iyo inaan laysku raacin laakiinse mar kasta waxaan rajaynayaa oo guusha weyn ay tahay dad soomaaliyeed inay shireen shirkaa waxaan horta rajaynaya in wax khayr badan kasoo bixi karo waxaan filayaa inuu kasoo baxayo heshiis wanaagsan iyo nabadiyo nolol oo halkaa ka soo raaco magac fiican oo ninka la yidhaahdo mudane qoorqoor isaguna waxaan u aqoonsanaynaa hoggaanka ummadda soomaaliyeed aabbihii soomaaliya marka halkan waxaan rajaynaya inuu ka soo baxayo wax fiican oo aad ummadda soomaaliyeed ugu farxdo anu waxaan malaynayaa aaminsanahay insha allahu wax soomaaliya oo dhani ku faraxdo oo wanaagsan inay ka soo baxaan sababtoo ah haddee dadka soomaaliyeed iminka waxay u baahan yihiin in la midoobo oo dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe maamul goboleedyadu ay gartaan danta ummadda soomaaliyeed kana tanaasulaan danaha u gaarkaa halka warkaasi aad ka dhagaysanayseen waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda sacuudiga ayaa ganac saaraysa dadka jibiya shuruudaha loo asteeyey xajka ee sanadkan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda sacuudi arabiya ayaa xaqiijiyey inay soo rogi doonaan sharci ganaax lacageeda kaas oo la duldhigayo dadka jibiya shuruudaha gelidda magaalada maka qofka lagu arko goobaha barakaysan isagoon ogolaasho haysan waxaa lagu ganaaxi doonaa adduun lacageed oo dhan dolar tallaabadani ayaa looga gon leeyahay si loo meelmariyo sharciyada lagu xadidayo tirada dadka sanadka xajka xajinaya taas oo looga hortegayo faafidda cudurka coronavirus warbixinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada ayaa lagu sheegay in ganaaxani uu dhaqan geli doono laga bilaabo sagaal iyo tobanka bisha juulaay oo ku beegan sideed iyo labaatanka durqacda marka ilaa uu socon doono bisha agost labadeeda warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ganax lacageedeed oo uu labalaami doono haddii xadgudubka mar labaad qofka uu galo guud ahaan warkii caalamka oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaashaan jecelnahow saaka waa naga intaa